si weyn ayaa isha loogu hayay eedda masuq maasuqa loo haystay saraakiil ka tirsan hay-adaha dowladda soomaaliya qaarkoodna ku jira gacanta hay-adaha dembi baarista halka qaarna ay haye kuwa maqano ka ah gacanta cadaaladda maxkamadda gobolka banaadir ayaa ku dhowaad sagaal fadhi ka yeelatay dhegaysiga dacwadaha loo haysta eedaysanayaal ay soo eedeeyeen khayr ilaalinta soomaaliya ugu dambayntiina maanta maxkamadda gobolka banaadir ayaa ku dhawaaqda natiijada qaarkood ayay maxkamaddu berri ka dhigtay halka qaarna lagu xukumay xabsiyo gaaraya sagaal sano mid ka mid a saraakiisha waxaa lagu xukumay saddex sano qaarkoodna waxaa lagu xukumay sannado halka qaar kalna maxkamaddu ay sii daysay guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir saalax dabaan ayaa ku dhawaaqay natiijada maxkamadda maanta ay gaartay maxkamadda gobolka banaadir saddex waxay eedaysanaysaa aban xasan cabdinuur ku weyda qodobada kale ah lala akhriyo toddobaataniyo lala sii akhriyo soddonsagaal faqradiisa koowaad xarafkiisa ba ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobka lala akhriyo toddobaataniyo xeerka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobka labaad faqradihiisa koowaad labaad iyo saddexaad oo lala sii akhriyo qodobka labaataniyo sideedaad faqradiisa koowaad ee sharciga ka hortaga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxayna ku heshay eedaysanaysaa bar xasan cabdinuur qodobka xeerka ciqaabda soomaaliyeed waxayna ku xukuntay saddex sano iyo lix bilood oo xarig ah afar waxay eedaysanay aadan maxamed cabdi kuweyda dhammaan qodobadii lagu soo eedeeyey ee xafiiska xeerlaalyaha guud kusoo eedeeyey kuwaasoo kale ah lala akhriyo toddobaataniyo lala sii akhriyo soddonsagaal faqradiisa koowaad xarafkiisaba iyo qodobka labaad faqradihiisa koowaad labaad iyo saddexaad oo lala sii akhriyo qodobka labaatan iyo sideedaad faqradiisa koowaad ee sharciga ka hortaga lacag dhaqida iyo maalgelinta argagixisada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxayna dib ugu celisay xorriyadiisa xukunkan cidda aan ku qancin waxa u furan racfaan ku siman inta sharcigu tilmaamay xukunkan waxaa la gaara maanta oo taariikhdu tahay bisha sagaalaadwabilahi towfiiq mid ka mid a saraakiisha la xukumo u shaqaynaya wasaaradda shaqada arrimaha bulshada maqanana ka ah gacanta dowladda ayaa lagu xukumay xabsi gaaraya sagaal sano iyo inuusan ka shaqayn karin xafiis dowladeed sida uu ku dhawaaqay guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir saalax dabaan xukunka maxkamadda maxkamadda gobolka banaadir waxay eedaysanay cabdiraxmaan cabdikariim ibraahim oo maqano ah ku weyday qodobada uu ku soo eedeeyay xafiiska xeerlaalyaha guud ee kale ah xeerka ciqaabda soomaaliyeed xeerka ciqaabda soomaaliyeed iyo qodobka soddonsagaalaad faqradiisa koowaad xarafkiisa ba ee xeerka ciqaabda soomaaliyeed iyo qodobka labaad faqradihiisa koowaad labaad iyo saddexaad ee sharciga ka hortaga lacagdhaqida iyo maalgelinta argagixisada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxay eedeysana cabdiraxmaan cabdikariim ibraahim oo maqano ah ku heshay qodobada uu kusoo eedeeyey xafiiska xeerlaalyaha guud ee kale ah lala akhriyo toddobaataniyo xeerka ciqaabda soomaaliyeed waxayna uga xukuntay afar sano oo xariga labo saddex boqol iyo lixdan waxayna uga xeerka ciqaabta soomaaliyeed waxayna uga xukuntay saddex sano oo xariga waxay eedeysanaha si waafaqsan qodobka laba boqol afartan iyo kow faqadiisa labaad xarafkiisa ja xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed ku heshay qodobka saddex boqol toddobaatan iyo labo xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed waxayna uga xukuntay labo sano oo xariga waxayna ku xukuntay wadar ciqaabeed dhan sagaal sano oo xariga waxayna si waafaqsan qodobka boqol iyo kow xeerka habka ciqaabda soomaaliyeed oo lala akhriyey qodobka laba boqol afartan iyo kow faqradiisa labaad ka joojisay qabashada xafiis dowladeed si joogto ah xukunka maxkamadda muddooyinkii lasoo dhaafa si weyn ayaa isha loogu hayay arrintan waxayna dadku kala socdeen baraha bulshada iyo warbaahinta maxalliga layska arko taasoo si toosa looga daawanayay eedda loo soo jeedinayay eedeysanayaashay difaaca garyaqaanadooda taasoo dadku ay si dhow la socdeen cabdulqaadir okey v o a muqdisho